halkani waa washington laanta afka soomaaliga oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com waa axad bisha diseembarna waa sagaal iyo toban sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacadda washington iyo barkii aruurnimo waxaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mida gabar qoraa ah oo wax ka qortay dhibaatooyinka agoonta ay la kulmaan waana barnaamijkii hibada iyo hal abuurka
sababta koowaad wuxuu ku bilowday inaan horta jeclaystay inaan wax ka qoro agoonta laakiin haddana waxay ahayd ma aanan ahayn qof qoraalka iyo maxaa la sheeg akhriska ku fiican si aan qoraay u noqdo ama aan rabitaankeyga ugu suurogeliyo waxaan jeclaystay inaan bilaabo ama qaado dariiqii aan ku dhaweylahay rajadeydaas iyo rumaynteydaas
waxaa kaloo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha oaan barnaamijka ka marnayn marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin aqhriyo ciidamada suudan ee ammaanka ayaa xiray wadooyinka iyo buudooyinka waaweyn ee isku xira magaalada caasimadda ee khartuum si ay uga hortagaan banaanbaxyo qorshaysnaa maanta oo xad ah kaasoo lagaga soo horjeeda afgembiga ay awoodda kula wareegeen militariga shan iyo labaatankii bishii oktoobar kaasi oo weli sii socda kadib markii xukunka lagu soo celiyey ra-iisul wasaarihii rayidka banaanbaxyadan ayaa la qorsheeyey in ay ka dhacaan magaalooyin kale oo dalkaasi ah si markaasi loogu xuso sanad guurada saddexaad ee kacdoonka shacabka ee keenay in xukunka laga eriyo madaxweynihii muddada dheer dalkaasi xukumayey cumar xasan albashiir habeenkii xalayna ra-iisul wasaare cabdalla xamdook ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheego uu kaga digay in kacdoonkii shacabka ee xilligaasi bilowday uu markaasi dibudhac weyni soo wajahay isagoo sheegay in xasiloonidii iyo midnimadii waddankaasi ay hadda halisku jirto ciidamada ammaanka ee israa'iilna waxa ay sheegeen in ay soo xireen afar qof oo falastiiniyiin ah kuwaasoo looga shakiyey in ay lug ku leeyihiin ama ka qayb qaateen toogasho dad ay ku dhinteen oo ka dhacday daanta galbeed weerarkan oo dhacay khamiistii ayaa waxaa nin hubaysan oo falastiini ah uu rasaas ku furay bas ay saaraayeen arday yuhuud ah oo marayay deegaanada yuhuudda la dejiyey ee daanta galbeed yahuuda dimantman oo shan iyo labaatan jir ah ayaana weerarkaasi lagu dilay halka laba qof oo kalena ay ku dhaawacmeen ciidamadu waxa ay sheegeen in raggan la tuhunsan yahay laga soo xiray waqooyiga galbeed ee xaafadda silaad alharit oo ku dhow magaalada janiin iyadoo loo gudbiyey xarunta ciidamada si su-aalo dheeraad ah loogu weydiiyo duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan markana ku soo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka cabdicasiis barrow ayaa muqdisho nooga soo diray
colaadihii lahaa wejiyada kala duwan ee soo maray soomaaliya waxaa ku dhintay dad badan carruur badanna waxa ay ku waayeen waalidiintood carruurtaasi ayaan qaar ka mida helin waxbarashadii ay mudnaayeen iyo sidoo kale daryeel nololeed intaba xaaladda nolosha ay ku soo jireenna waxay ahayd amaba ay ku jiraan mid adag shamse maha tahliil oo ah gabar dhallinyaro ah oo aqoon-yahana ayaa haddaba dhowaan qortay buug lagu magacaabo hiil agoon ay uga warramayso qisooyinka iyo xaaladaha iyo sidoo kale daruufta caruurtaasi ay ku koraan gudaha soomaaliya barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayay marti inoogu tahay waxaanan ugu horreyn kala sheekaysanaynaa sida buuggeeda uu ku soo baxay iyo sidoo kale sida buuggan qoraalkiisa ay ku bilowday shamsamaha tahliil markooaad soo dhowow waxaad iiga warantaa buuggaadan ku saabsan hiil agoon goorta uu kugu bilaabmay qoritaankiisa inaad bilowdo iyo sidoo kale waxyaabaha uu inta badan diirada saaray
ku dhowahay aadan u mahadsanto walaalkey haddii aan hore usii galo barnaamijka horta magacayga waa shamis maha tahliil ahna qorayga buugga hiilaagoon haddii aan ka jawaabo su-aasha ah hiilaagoon horta weligay waxaa jeclaa inaan wax ka qoro agoonta soomaaliyeed maadaama aysu jirin dad sheekooyin iyo qoraalo iyo bugaagba ka sameeyey laakiin haddana anigan waxaa jeclaystay inaan noqdo qofka ugu horreeya ee wax ka qoro agoonta maadaama aan khibrad badan u leeyahay agoonnimada saas darteed weligii waa ku fikaraayay laakiin markii u horeysay aan bilaabo ama aan qalinka u qaato ama aan labtobka qoritaankiisa aan bilaabo waxay ahayd labada kun iyo toban iyo todobadii ilaa uu soo baxay tobanka hadda aanu ku jirno oo setembar sagaalksaddexdeedii intaas oo u dhexeysa adigu tobanwankii ilaayo sebentiinkii dhexdeedan ku guda jiray markii sida dhabtaadaan uu bilaabay uu istaagay sidoo kaleeta hiil agoon wuxuu ka qeexayaa ama uu ka hadlayaa xanuunka agoonta ay la nool yihiin ama ay ku sugan yihiin maadaama oo aabuhu oo dhismaha qoyska oo kaalin weyn uga jiro anigana aana kaalintaas aanan soo arkin ilmo badanna aysan soo arkin sidaa darteed marka wuxuu qeexayaa xanuunka iyo downista iyo dareenka iyo rabitaanka uu leeyahay cunuga agoonka maadaama uu waayo qofka keliya ama geesiga keliya u rumeyn lahay rajo kasta iyo mustaqbal kasta oo lahaa waa garta marka qoraalka waxaan rabaa qoraalka buuggaada sida uu ku biloobmay iyo marxaladihii kala duwanaad la soo marta bal inaad nooga sheekayso
horta qoraaygi buuggan wuxuu ku bilowday sababo badan sababta koowaad wuxuu ku bilowday inaan horta jeclaystay inaan wax ka qoro agoonta laakiin haddana waxay ahayd ma aanan ahayn qof qoraalka iyo maxaa la sheeg akhriska ku fiican si aan qoraay u noqdo ama aan rabitaankeyga ugu suurogeliyo waxaan jeclaystay inaan bilaabo ama qaado dariiqii aan ku dhawey lahay rajadeydaas iyo rumaynteedaas anigoo bilaabaya inaan saaxiib la noqdo dadka qorayaasha dadka maxaala qoraalka la saaxiibka sidoo kaleeta inaan barto sida wax loo qoro ama loo wax aqriskana aan xooga saaro si aan wax u qoro ama barteyda facebook oo kaleeto inaan qormooyin ku sameeyo si aan dadka commentiyaalka ama feedbacka iga soo bixinayan aan wixii qaldan iskaga saxo kadib markaan halkaas bilaabay adana waxay qofka ugu fiicnaa aan la xiriiro inaan la xiriiro ama aan barto anoo markaas xataa aqoon u lahayn yar hadartan isaacido oo aad iyo caawiya jikrin garoon laho kaasoo buugayga hil agoon la-aantiis oo soo bixi lahayn sidoo kaleeto buugayga wuxuu soo maray marxalado badan oo labtobka oo kaleeto sida loo isticmaalo ma aanan aqoonin xitaa ma aanan heli karin markaas labtob oo ma aanan haysanin laakiin haddana waxaa bilaabay inaan barto oo marka hore tintaan labtob helin ka hor inaan barto koorso sidii aan u fahmi lahay qaabka wax loogu qoro kadib markay aan qaatay oo koorsadii bilihii lagu talagala aan ku dhamaystay waxaan bilaabay inaan wixii aan rajadeydii sii wato kadibna aan kasoo qaato dadka labtobkii oo wax ku qorto xogteyda ku keediyo marba layga qaato marba lasiiyo adi si tobola inaan maalinba labtob u isticmaalo ugu dambeyntii laakiin ilaahi wuxuu qadaray inaan helo mid aniga aan rasmiya oo anigu aan leeya oo aan keliya ahaan u leeyahay taasaa markii dambe sababta inuu hil agoon si xoogle ama si dirdiryaa u socdo oo ugu dambeyntiina uu kusoo baxo
waxaad ii sheegtay saddex sano iyo dhowr bilood oo kalen buuggaada qoraalkiisa uu socday marka laga sheekeynayo marxalad uu qofku soo maray ama uu kusoo noolaa ama uu kusoo koray uu qorayo waxa uu soo bandhigayaa sheekooyin uu mararka qaar lasoo kulmay oo xanuun badan in maanta agoonta wax laga qoro oo loo sheego nolosha ay ku jiraan soomaalida adi maxaad isleedaha shaqsiyan muhiimad noocee ayuu ummadda u leeyahay horta aada u mahadsan tahay su-aashaas haddaan hore jawaabteeda aan xoog saarano horta buggeyga hil agoon waxyaabo badan oo qeexaya sidoo kaleeto mawduucyo badan oo isugu jira mawduucyadaasoo ah inaan dadka arrimahan agoonta iyo ku shaqo leh ama dadka ee mas-uuliyadda caruurta ay saaran tahay in ayagana ay gaarto oo buugeyga ay aqriyaan mawduucyo marka si gaara dadka u taabanaya jiro oo dadka ka hadlayo oo aan ku qeexayo sidoo kale waxaa jirta qiso kaloo ayadana oo oo aniga aan usoo arkan soo joog u ahay oon la iiga sheekayn laakiin anigu aan si toos u arkay qisadaasoo kaleeto aan ula baxay qoyskii murugada qoyskaasoo ahay qoys ka kooban aabihii hooye caruurtooda laakiin aabihii markii uu dhintay meeshii reerku ay burburaan hooyadii ilmaheedii isi seegaan hooyadii ilmihii marka isseegaan ilmihii ciddi reerka aabaha dhasho ay kala qaateen kadibna ilmihii qaar meeshay ku dhinteen dayac iyo darxumo ugu dhinteen hooyadii markay maqashay dhibaatada ilmihii soo gaarta ayaduna meeshaas ku naf weyso marka waxyaabahaasoo kale inaysan soo laaban darteedan qisadaasoo kale ama sheekadaasoo kale usoo qaatay si maanta ee qofku aan ku baraarugsanayn agoonta xanuunkeeda iyo maxaala dhibaatada cunuga uu mari karo haddii agoon uu yahay inaysan dad kaleeto aysan dhibaatadaas kaleys cunug u horseedin taasoo kale waa islahay qof hadduu aqriya ama ka faa'iidaa wax sidoo kaleeto waxaa jirto in aan maadaama oo agoonku oo mas-uuliyad ka saaran tahay dadka oo la noolyahay bulshada iyo dowladaasoo kaleeto dadkeena ama dowladeenuna ay hadda aada u dayaceen ilmo caruurta ee soomaaliyeed in ayaguna markay buuggeeda qof kamida oo aqriyo oo mas-uuliyadda caruurta haayay ama ku shuqulahay arrimaha agoonta inuu hadduu aqriyo buuggeyga wax uun ka bedelo marka rajada weyn aan qabaa waxay tahay buugga hil agoon qof walboo aqriyo inuu wax uun ka fahmi doono waxna ka bara doono wax badan ousan ka fahamsanayna ka ogaan doono naxariis badan ee qalbigiisa u geli doonta insha allah waa gartay soomaalida inkastoo bulsho naxariis leh oo caruurta agoonta ah ama dadka jilicsan gacansiiya ay yihiin haddana waxaa la isweydiinayaa marka la yidhahdo buugga hil agoon waxaa qortay shamis oo nolosha agoonnimada soo aragtay wax badan ayay rabaan halkaas inay iska weydiiyaan sheekooyinka buuggan ku qoran ma wax badi adiga kugu saabsan oo agoonnimadaadii iyo noloshaadii qaybo ka mida ka sheekaynaya mase waa sheekooyin caruurta agoonta ah markii aad aragtay nolosha dhibkeeda ee aad adiga u koorgasho cilmibaaris aad ku samaysay kadibna aad soo bandhigtay
run ahaantii horta buugga hiil agoon magwada uusan ahayn buug maxaa laya aniga keliya iga hadlaya ama igawada sheekeynayo laakiin haddana wuxuu ahay buug si toosa u qeexayo agoonnimada waxay tahay balse waxaa ku jira mawduucaan ka leeya aniga oon sababihii aan kusoo koray iyo sidii aan ahay maadaama aniga aan ahay qof iyada qudheeda agoonnimo soo martay laakiin maalin gudaheedna aan isticmaalin kelmada aabo oon aabahey nasiib u yeelan mawduucyada kale kumaana ekeen ama buug kaligay si toos iigamadoo sheekeynaya maadaama aan aqaanay cilmi badan ama aqoon badan aan u leeyahay agoonnimada waxay tahay ayaan jeclaystay midii aniga aan soo maray iyo midii kuwa aan arkay ama warasyada aan la yeeshay ay mari karaan ayaan ku qeexay saas darteed marka taydana wuu ka hadlayaa buugga cunug kastoo agoona ee aabihiis waayey wixii uu mari lahay ama uu maray ama uu ku sugan yahay ama uu tabayo ka maqan ayaa ku qeexa buuggeyga
dadka aad waraysatoo kale yay u badnaayeen oo caruurta agoonta ah qaarka aad waraysanaysana nolol noocee ayay ku jiraan haddii aad hadda sawir naga siiso
run ahaantii horta buuggeyga si uu u noqdo buug oo cid kasta ay fahmi karto ama cilmiyeysan ama xog badan leh buuggeyga kuma koobin keliya waxa aniga igu jiray buuggeyga si uu u noqdo buug maxaa la cilmiyeysan waxaan sameeyey inaan u kuurgalo agoonta anuu ka bilaabayo markaasoo kale dariskeyga dariska maxaala waxaa arkaysaa agoon badan oo maantoo kale qaday saakoo kale aan waxba cunin aan dibkiina loo shidinin sidoo kaleeto xarumaad aan tagaa jirta ilaa dhowr xarumood oo kuwaas ay ku yaala caasimada dalka soomaaliya muqdisho xarumahaasoo kaleeto agoonta way ku xaraysan yihiin agoon badanaa ku xaraysan haddana way ka helaan nolol oo cunto iyo waxbarasho way helaan laakiin aniga midda keliya aan soo arkaa waxay tahay inuusan qofku uusan kaamil noqonin ama dhamaystirmayn qof aan waalidkiis haysan ama waalidkiis aan la nooleen agoontaasoo kaleeto ayagoo wax helaan oo wax cunaan ama nolosha asaasiga waxyaabaha asaasiga ah inay helaan ay suurtagal tahay ayaa haddana aysan dhammaystirnayn baahidoodii kuwa kaloo aniga si caada u waraysta ilmaha darbijiifka oo kaleeto markaa waraysato waxay ku leeyihin waxyaabaha inaan sameyna ama meelahan inaan taagnan waxaa nagu sababay waalidkeena weyne sidoo kaleeto aabaheen oo kalaa dhintay marka meeshaas waxay kacadda hadduu aabuhu noolaa lahay cunugaas darbijiifka ah aus meeshaa sii taagnaadeen marka iyo kuwo ku dhahaayo sheeg ma helno maalmaha ciidoo kaleeto xitaa farxadaha ciidda iyo ilmaha faceena oo kaleeto ama ilmaha dariskeena oo kale helayaan
waa tahay buugga qaybo ka midana waan aqriyey sheekooyin badanna wuu ka waramayaa runtii waxaan rabaa bal waxaad iga warantaa markii waxa la qoro waxa ka yimaada natiijada kasoo baxda ayay dad fara badan dhowraan buuggan marka aad saar soo saartay oo muqdisho aad kusoo bandhigto waxaad u qaaday gobolada waxaad geysay mudug galgaduud iyo hiiraan intaba waad kusoo bandhigtay waxaad iga warantaa falcelinta dadka ka imaanaysay iyo siday u dareemeen waxaa ku qoran markii bandhigyadii aad qabatay maxaa kasoo baxay
run ahaantii horta buuggeyga feedbackiisa wuxuu bilowday ilaa maalintii oo kofarka buugga uu soo baxay maalinkas maalinta maalinta ka dambeyso waxay ahayd maalin kastoo aan feedback ka helo weli way ii dhimantahay inaan ka helo feedback oo qaldan ama mid negative inaan dadka ka helo way ii dhimantahay waxaa iigu badnaa fariimaha ama fariimaha rasmiga ahle waxay ahayn inaan kuwa positive ka helo ama kuwa toosan ee dadku iigu dhiirigeliyaan fariimahaas aan ka helo ajligeed wuxuu u sababay ama fariimahaas u sababeen inaan sii socdo oo buugayga sii wado oon buugayga buug cilmiyeysan oo academiga kasii dhigo oon xataa qeybo kale usii sameeyo daabacad labaad daabac saddexaad ilaa dhowr daabacood anaa usii sameyn doono iyadoo natiijada ay ka imaaday maxaa la positiveka dadka aan ka helo sidoo kaleeto buugeyga aniga horta waxaa ahay qofki dadkii oo nasiibka u yeeshay inay ka qeyb qaataan gaalkacay facebook fair maadaama buugeyga uu la xiriira nabadda markasta oo colaad dhacdana oo waxa ka imaan kara ama ku dhiman kara ay yihiin rag raggaasna ay dhici karto inay ahaayeen aabo oo ilmo iyo wax ka tegay marka buugeyga inaan anigana fariinteeda waxayd inaan banigas uga qeyb qaado ama aan u codsada waxayd in maadaama colaada looga hadlayo gaalkacay facebook fer inaan anigana dadkayga la wadaago maadaama aniga qudheyda aan ku waayo colaad aabahay saasoo kaleeto marka maalintaasay bilaabatay inaan feedbackyo qurux badan ka helo oo dadka igu dhiirigeliyaan ilaa xataa buug raadis badan loo galo kadibna dadku markay aqriyaan emailko kale fariimo iigu soo diraan dhanka social media kale facebook oo kale dad badan fariimo iigu soo diraan ayagoo igu dhiirigelinaya inaan buug sii wado buuggeyga aanan ka quusan aan buuggan si fiican ugu baraarujiyo dadkii oo markasta fariinta
dhinaca kale waxaan rabaa bale inaan sidoo kale shamiise wax kaa weydiiyo buug markii la qoraayo ama qoraal la samaynayo marka laga soo tago farsamooyinka wax loo qoro oo dadka qoraalka ay adeegsadaan waxaa sidoo kale uu leeyahay qoraalka in uu u baahdo hal abuur sidii wixii la isugu xiri lahaa sidii sheekada loo sheegi lahaa iyo sidii dareenka akhristaha loo hayn lahaa intaba waxaan kaa rabaa intii aad buugga qoraysa adiga maxaad ku barato oo aad nala wadaagi kartaa sidoo kale
run ahaantii ani shala markii aan qoraalka bilaabayay ka hor inaan qoraay noqdaan weligay jeclaa laakiin haddana ma aanan ahayn qof qoraaye laakiin waxaa ogaaday in aan dadaal badan sameeyo akhriska saaxiib la noqdo akhriska bilaabo dadka oo qorayaalka waaweynka oo kaleeto aan saaxiib la noqdo baraha social media oo kaleeto sheekooyinka lasoo qora akhriyo sida ay farshaxanka u samaysayin inaan barto kadib anigana waxaan bilaabay inaan anigu qudhayda wax qoro wax isku dayo wax akhriyo aan sameeyo maxaa la inaan anigana sheekooyin sameeyo oo facebooka u isticmaalo si dadka feedback iga imaan ogaado marka markastaba qoraagu inuu qofka horta qoraay noqdaa ma sahlano laakiin haddana waxaan isleeya waxa las dheeraya waxay tahay waa dadaalka
waa war wanaagsan in gabar ay wax qortana waayadii ugu dambeysay aaday noogu soo badanayeen waan kaaga mahad celinaynaa buugaagaas ugu dambeyn waxaan rabaa bal inaan wax ka ogaano bulshada soomaalida waayadii ugu dambeysana isbedel baa jiray laakiin dad badan baa waxay ku doodaan inaan waxba la akhrin buugaagta soomaalida la qorana aysan wax qarashaadaysa ka iman marka loo eego waqtiga la geliyo adiga taa ma aaminsan tahay balse dadka buugaagta way iibsadaan way akhriyaan qarashaadna way kasoo baxaan
run ahaantii horta dadku lama wada dhihi karo sidaasoo kale dhammaantood wax ma iibsadaan lama dhihi karo haddana waxaan isleeyahay aniga waxay ku xiran tahay buug kasta iyo qiimeyntiisa iyo saameyntiisa aniga hore bandhigyo badan waa u tegay waa u qiimey jiray laakiin aniga buuggeygoo kaleeto markaan been ka fogaado buuggeyga in daawacad aan sameynayo ama inta bandhig aan sameynayay haba yaraada haba yaraadan waxa ii haray wax un way iga bixi jireen oo markaas inkastoo horta aysan sinaanaynin dadka soo xaadiri doono hoolkaasoo kaleeto ama bandhigaa soo xaadirayo iyo buwaagta bixi doonto horta marnaba ma sino marka sida saxda loo hadlo laakiin haddana waxaan ogahay inay ka horeyso qof walba buug kastoo u saameeyo dadka buug kastoo saameyn leh iyo buug aan saameyn lahayn labadooda horta ma sinaanayaan laakiin aniga buuggeyga in badan way baxda oo aan hore ugu arki jirin bandhigyadii ama buwaagtii aan ka qayb qaadi jiro kale inta aan bixi jirin in ka badanaa buuggeyga oo kala baxday marka dadku akhriska markii laga soo tago inay akhriska horta soomaalida inta badan akhriska aad uma xiiseeyaan oo qaarkood markii qaar laga reebo wadada aad akhriska qaar u jecel qaarna aad uga caajisayn marka laakiin haddana ayadoo qofka akhriska oo necab yahay ayaa haddana buugga saameyntiisa ku kalifi karta inuu buugga iibsado marka markasta waxaa isleeyahay waxa ugu mudan ama in buuggaan la iibsado ama aan la iibsan waxa keeni kara waxawaaye sida hadba buugga saameyn uu leeyahay hadda qof hal abuur leh oo qoraalka sameeyaa noqotay hal abuurkaadiina buuggana lagusoo aad kusoo bandhigto oad ku aragtay inaad awoodaad wax ku qortay iminka yeelatay rajada shamis ahaan aad leedahay mustaqbalka marka laga eego xagga qalinka muxuu yahay run ahaantii horta aniga waxaan jeclaa inaan daba taagnaado buuggeygan hiil awoon oo buuggeygan aan qeybo badan usii sameeyo oo maxaa la reseg badan aan sii sameeyo hadeertan anuu daabacadii koowaad ku jiro haddana waxaa isu garab wadaa inaan wareysayaal badan sii sameeyo oo dad badan aan maxaa la sheeg qoraalo iyo muuqaalo badan ka sameeyo anoo u raba qeybta labaad inaan soo saaro sidoo kaleeto waxaan rabaa inuu noqdo buuggan buugga ugu horeeya oo wadooyin badan io furo sida inaan qoraay weyn noqdo oo buwaag badan aan soo saaro anoo markasta target ka dhiga doono inaan soo saara buug bulshada markaas ka maqnaay ama ka dhimanaay oo saameyn fiican ku leh sida midka hiil agoon oo kaleeto marka qoraaynimadeyda aan rajeynaya inaan meel weyn ka gaari doono oo ama ha noqoto dhan social media waxaan kusoo qora ama ha noqoto buwaakal aan soo saaro taasaa iga go-an insha allah akhyaartaynala socotae barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo idinkaga imaanaya muqdisho islamarkaana aan idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa intaa ayuu ku dhan yahay tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intaynu isku arki doonno waxaan idin leenahay nabadgelyo
cabdicasiis barow iyo barnaamijkii hibada iyo hal abuurkaanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud masacde
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaan ku bilaaba ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo furmaya waraanta bisha fooda inagu soo haysa ee janawary ayaa kooxaha qaar duba waxay bilaabeen xodxodashada ciyaartooyda ay doonayaan amaba isleeyihiin waxa ay awood siinayaan kooxeena kooxda kubadda cagta yuventus ayaa u gacan haadinaysa ciyaaryahan pierre emrig obamayan soddon iyo laba jirka u dhashay waddanka gabon ee dhowaantan laga xayuubiyey kabtanimada kooxda kubadda cagta ee arsenaal ciyaaryahan obamayang oo isku dhaceen macalinkiisa arteta ayaa haatan waxay wararku sheegayaan in xidigu uu doonayo gebi ahaanba inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee arsenal ciyaaryahankan oo mushaar ahaan toddobaadkii u qaata lacag kor u dhaafaysa saddex boqol oo kun oo ganiga ingiriiska ayaa wararku waxa ay intaa ku darayaan in ay kooxda yuventus haatan wadahadal la furtay kooxda kubadda cagta ee arsenaal macalin arteta ayaa muujiyey in xidigan aanu doonaynin inuu lasii joogo kooxda kubadda cagta ee arsenaal ciyaaryahan obamayan ayaa isku dhaca macalinka iyo isagu waxa uu salka ku hayaa kadib markii xidigan fasaxa loo siiyey inuu hooyadii u xanuunsan ku booqdo wadanka faransiiska sida ay macalin arteta ee kooxda arsenaal sheegeen uu kasoo dib dhacay waqtigii loogu talagalay inuu kooxda kusoo noqdo arteta ay hore isugu dhaceen ciyaaryahan usil oo markii dambe isaga tegay kooxda kubadda cagta ee arsenaal arsenaalna waxay haatan muujinaysaa in ciyaartooyda da-da yar ee u ciyaarta kooxdaasi ay aada isu fahamsan yihiin macalinkooda arteta kulankii ugu dambeeyey oo habeenkii xalay ahaa ay lidis la ciyaareenna waxay kooxdu afar gool iyo hal kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee lidis ciyaaryahan mataneli oo taageerayaasha arsenaal in badanba ay rumaysnaayeen inuu kamid yahay xidigaha ugu wanaagsan kooxda oo tan iyo markii ay isku dhaceen macalin arteta ciyaaryahan obamayang lagu bilaabay in uu ka mid noqdo koob iyo tobanka xidig ee arsenaal garoonka u gelaya ayaa ciyaartii xalay laba gool u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee arsenaal ciyaaryahanada saaka iyo smithro ayaana waxaa la leeyahay waxa ay noqon karaan kuwo hogaamiya kooxda kubadda cagta ee arsenaal dhinaca iyo haddii aan jaleeco wadanka sbain kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa kulan adag oo habeenkii xalay ahaa ay la ciyaartay amaba ay ciyaartay horyaalka wadankaasi sbain oo kooxda elcha ee guriga the barcelona ee nucam kula kulantay waxaay ku badisay saddex gool iyo laba oo dirqi ah kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa ciyaarta qeybtii hore laba gool iyo waxba ku hogaamisay laakiin waa laga daba keenay oo ciyaartu barbara ayay noqotay laakiin ciyaaryahan nico gonzales oo ciyaarta gadaal ah kasoo galay ayaa u suuro geliyey kooxda kubadda cagta ee barcelona inay saddex dhibcood oo dirqi ah ka qaadato kooxda elgi tababaraha cusub ee kooxdaasi shavi ayaa guuldarooyin dirqi ah aada moodaa kooxda in uu gaarsiinayo inkastoo kulamo qaarna uu dhibca lumiyey inkastoo ay tahaba barcelona haatan kaalinta toddobaad ee horyaalka wadankaasi sbain ayay soo fadhiisatay intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee toddobaadkan naataniyo kulan dambe waa mascadoo idinle sidaa iyo nabadgelyo
anu intaasi ku dhaafno maxamuud mascade iyo ciyaarihii markana dhinacii heesaha codka macaan ee cabdiqaadir cumar macalin jubba
indahayga naxariis adiga ku beeliubaxyahow bidhaane ogada kanuura egmada jalleecada indahayga naxariis adiga ku beeli agagaarka beerkiyo wadanaha ila xilkiisa rabbi kugu abuure onkagalaab ilaaciyo rob aroorya da'ayaay agagaarka beerkiyo wadanaha ila xilkiisa rabbi kugu abuure wadii ahaato iimaan ka deqday nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa adiig wadii ahaato iimaan ka deqday nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa adiig
heestaasi wuu noogu luuqeynaya cabdiqaadir cumar macalin jubba ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii dhallinyarada maanta intaan mar kale hawada ku kulmi doono afarta galabnimo waa v o a oo idinla
nabadgelyo ama qurux u dhalataay allihii kuguma aqul kugu manaysto dagarad ku jecelo uumanbanay ma ilaa wahayga ku ilaashanaaye uu furan irmaantuya soo dhawow ha iilani sodhawow ha iilanwadii ahaato iimaan ka deqday nafta ku ogola qaadin